xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in xilligan maamulka gobolka banaadir aanan lagu wareejin karin mas-uuliyadda amni ee magaalada muqdisho xilli ay sheegeen in ammaanka magaalada muqdisho uu sii xumaanaya hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliyana looga baahan yahay inay wax ka qabtaan xubnahan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo shalay ka hadlayay dood dhanka amniga ku saabsan oo xildhibaanada ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in taliska nabad sugidda soomaaliya uusan awood u lahayn in maamulka gobolka banaadir uu si buuxda amniga magaalada muqdisho uu ku wareejiyo horta runtii waxaan ka xumahay amni darrada baahsan ee soo korortay iyo dayaca fara badan taasoo keentay inay dad badan ku dhintaan inta dhimato waxaan leeyahay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo taas marka waxay keentay hadallaa ka soo dhexbaxay mudana guddoomiye iyo mudanayaal kolley igama dhagayeradin waa maqlayseen in amnigii wasaaradda amniga ay iskaga wareejisay maamulka gobolka banaadir taliyaha nabad sugidda oo leh amnigii waxaanu ku wareejinay oo kala xisaabtanaynaa hadda waxa ka dambaysa gobolka banaadir awoodda uu ciidanka nabad sugidda ku wareejinaya xaggee uu ka keena ma hogaanba hogaan buu ku filanya oo kala bedelan karaa ciidankiisa soomaaliya ee nabad sugidda awoodda uu ku helay uu ku leeyahay waxaa ku wareejiyay halkaa xaggee buu ka keena waxa keenaysa waa israa'iil maraykan madaxa u salaax runaa isu sheegnaa waa israa'iil maraykan madaxa u salaaxay ereyga uu ku hadlaya herey isagoo uu leeyahay maaha waa erey ka weyn asaga taliyaha nabad sugidda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuuryare ayaa si cad u sheegay in ammaanka magaalada muqdisho si toos ah loogu wareejiyey maamulka gobolka banaadir iyadoo ay hoos tegayaan talisyada nabad sugidda gobolka iyo booliiska islamarkaana wixii hadda ka dambeeya amniga muqdisho si toos ah loogula xisaabtami doono maamulka gobolka banaadir